الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله اعلموا أن توبة واجبة من كل ذنب من كل ذنب كبير وصغير فورا وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب توبة والغفلة هي الانشغال بمعصية الله عن طاعته فالمسلم العاقل هو الذي يقوم نفسه ويأخذ بسمامها إلى ما فيه مرضاة الله تعالى ورسوله ورسوله وإن جنحت نفسه يوما للوقوع في المعاصي والانهماك في الشهوات المحرمة يعلم أن الخالق غفور رحيم يقبل توبة ويعفو عن السيئات وأنه مهما أسرف في الذنوب ثم تاب منها فإن الله يغفرها جميعا لقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تغنضوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم والغنوض من رحمة الله هو أن يجسم المرء في نفسه بأن الله لا يرحمه ولا يغفر له بل يعذبه وهذا القنوض ذنب من الكبائر فكن يا عبد الله وقافا عند حدود الشريعة ملتزما بالأوامر الإلهية منتهيا عن النواهي ولا تدع نفسك تحدثك بالمعصية وإن كانت معصية وإن كانت معصية صغيرة فإن من الناس من إذا وقع في وحل المعاصي ومستنقع الذنوب استلذ ذلك وظل قابعا في ظلام الفجور والخضايا بارك الله فيكم موضوع خطبتين وحن غندونا توبته معنى قفك إنه إلهي أنه سبحانه وتعالى ووحان إلهي جعلين ومعاصد إلهي ما جعلا إيا حمانته معاصي هداد كل عضو أبا حمانات سميصه إن هذا الله قال نقطة سبحانه وتعالى دنبقنا أدسكد يسوه وأتكفه قاته وأيها الله سبحانه وتعالى وحكو أبو ري بإن أدمارك عابده ووحي أجعلها الله تماده وحو نعمي هينا إن أدسكفه قاته markaa qofku dunuubtuu sameeyey oo dhan waa inuu ka toobad keenaa dembi aan toobad lahayni ma jiro allahna subxaanahu watacaala wuxuu ballan qaaday inuu toobadda inaga aqbalayo haddaba toobadda aqbalideedu waxay u baahan tahay shuruudo shuruudaha haddii la waayo toobaddu ma noqonayso mid la aqbalayo oo ilaahay agtiisa maqbuula kuma noqonayso toobadda shuruudaha markay hesho ayaa dunuubta aad la timi intay doontaba ha leekaatee lagaa ayuu alla kaa dhaafayaa subxaana wa tacaala shardiga ugu horeeyaa waxa weeye dembigii inaad faraha ka qaado dembigii aad ku jirtay iyo xumaanta aad samaynaysay inaad faraha kala baxdo maalan haddaad khamri cabayso inaad joojiso haddaanad soomaynin inaad soomla-aanta ka tagto haddaanad tukanaynin inaad tukato iqlaac baa la yidhaahdaa waa inaad dembigii faraha ka qaado asalka macaasida laguu sheegayaa waa laba un wax ilaahay ku amray ku faray inaad samayso inaad samayn weydo iyo wixii lagaa reebay inaad samayso labadaa midkoodun bay noqonaysaa waa tarkulwaajib amba waa ficlu lmuxaram labadaa midun weeye shay waajiba inaad ka tagto amaba xaaraamtii aada la timaado zina haddaad la timaado waa inaad ka toobad keento amaa qofku inuu iska idhaahdo un astakfirullah ومع ذلك أدلوب تونس كوضاء الحمانتي كترت بأنتي يا نمامدي يا إسكبركي يا السندي يا خيامدي يا الربادي يا نوحي وعدنا عد وضاه تعال لما إلى هذا التوبة لما إلى هذا توبة لما إلى هذا التوبة بمعنى أريق ناس عربية هو النقش أنا إلا واد فلاقودي الله بقى كدرك كفقاتي وإن ربك أنقط سبحانه وتعالى الله نوحو كسي في سيه التواب بمعنى الدومدي سيساق توبة وفتشية كان أخبره اسمك علماء مركي شرحيين التلمامية وحيدي هذا معنى هو حمار سيه تواب مركي لقول لي ألا هو تواب معنيه سوى حوية توبتنا إساق الدومدي سوى فتشية وكو دونه towbadana ka aqbala subxaana ee shardiga labaad waxa weeye inaad go'aansato xumaanta aad samaysay inaad dib ugu noqon dembigan aad la timi iyo meelka dhacan qaladkan aad la timi waa inaanad dib ugu noqon waayo dee waad arkaysaa xataa bini aadamka walilahi almathalu lacla ayaan kaa ogolaanaynin had iyo jaraale qaladkaad ku qaldamaysaa inuu joogto noqdo marka qaladka waa inaad go'aansato qalbi ahaan iyo niyad ahaan inaanad ku noqonin dembigan isaga ah dembigan aad doonayso inaad ka toobad keento inaanad kugu noqonin markaad sidaa go'aansato xataa haddiiba ay dhacdo oo marka dambe naftu ay kaa awood roonaato oo ay ku muquuniso oo xumaanta lafteedii aad go-aanka ka gaadhay aad dib ugu noqoto ilaahay subxaana wa tacaala towbadii hore wuu kuu qoraya ee dembigan aad la timina wuxuu noqonayaa un dembi cusub oo jadiida ayuunbuu noqonaya ama macsiyadii hore qadiimka ahayd ee aad ka toobad keentay go'aansatayna inaanad u noqon towbaddii aad ka toobad keentay waxay noqonaysaa towbad sax ah ee mar dambena allah subxaana wa tacaala kuu qori maayo tan dambead la timi ayuunbaa kuu qormaysaa ee shardiga saddexaad waa inaad ka murugoto weeye qaladkan aad samaysay iyo dembigan iyo meelka dhacan aad la timi waa inaad ka tiiraanyooto kana xumaato la waad qaldantay waayo qofku qaladka uu la yimi haddii uu ka xumaan waayo damiirkiisu ma noola ambaba allah ku khaldan amba bini aadamkaba ku khaldan qalad haddaad la timaado qaladkaasi waa inuu noqdo mid aad ka xun tahay mid aad ka xun tahay waa inuu noqdo weeye waa rasuulkuna wuxuu ihi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi annadamu tawba macnaa murugada iyo xumaanta qofkuu ka xumaado qaladkii uu sameeyey towbadda ayay ka mid tahay shardiga afraad waxa weeyaan haddii qaladkan aad samaysay amba macsiyadan aad ku dhacday aad ku samaysay bini aadam maalan bixaqi insaani qof aad dishay garaacday waxyeeshay maalkiisii dhacday sharaftiisa iyo karaamadiisa aad wax u dhintay ambaba xoolihiisaba dulmi aad kaga qaaday falaa budda min alkhuruuji min hadihi almadlama waa inaad iska celiso dulmigan aad samaysay kana iskana safayso ayay noqonaysaa oo waxay dhacaysaa haddii aad xoolihiisii qaadatay waa inaad xoolihii iska celiso ima biraddi ilmaali aw istirdaai ilmadluum amba qofkii aada dulmiday inaad ka dalbato inuu ku saamaxo haddaad xamata iyo wixii la mid a haddaanad ka baqanayn in balaayo ka badani ay ka sii dhacdo waliba haddaad og tahay inuu ogaaday qofkani xantii aada xamatay weeye ayb ee rasuulku wuxu uhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh man kaana liakhiihi cindahu madlama falyataxalalhu qabla an laa yakuuna diinaaru walaa dirham macnaa qofka qof muslima wax ka haya dulmiyey amba af ha ku dulmiyo amba adinba ha ku dulmiyo iminka ha ka xalaaloobo qabla an laa yakuuna diinaaru walaa dirham oo marka aan lagu qaanbixiyay inta ka horaysa xaaladda aan lagu qaanbixi doonin dirham iyo diinaar toona bimacnaa rasuulku wuxuu ishaarayaa salawaatu ullahi wasalaamu calayh aakhirada marka la tago dee qofku wixii uu geystay oo bini aadam ka dulmiyey amba af ha ku dulmiyo amba maaragtay gacanba ha ku dulmiyo eh waxaad ogaataa qofka wuxuu ku qaanbaxayaa wuxuu haysto wixii ugu qiimaha badnaa waxaad ku qaanbaxaysaa maaragtay camalkaagii wanaagsanaa ee saalixa ahaa kan haddaad dulmiday kana lagaga qaadayaa camalkaagii salaadaadii baa la siin doonaa ajarkeeda soonkaaga ajarkiisii baa la siin doonaa sadaqadaada ajarkeedii xajkaaga ajarkiisii sakadaad bixin jirtay ajarkeedii baa dadka la siinaya mar alla marka wanaaggii iyo xasanaadka samayso dhamay ay dhammaadaan ayaa xumaantii iyagu ay sameeyeen kuwaa dulmiday ayaa adiga dusha lagaa soo saari doonaa wey ee shardiga shanaad waxa weeye towbadda waa inaad keento intaanay jiq kugu noqonte intaanad dhabayji dhabin haddaad se iminka si sakaraado amba naftu ku qabato amba baddaba aad ku qaraqanto ila qaar baa xaaraan ku tarhiibaya soo maaha waa xaaraan xaaraan lagu daray alhijratu ilaa bilaad alkufri waa xaaraan wey in loo hijroodo maaragtay amba loo kici jiro bilaad alkufriga sabab la'aan oo shuruudaha culimmadu wuxuu leen dee aanay jirin oo bilaadulkufriga loo hijrooda xaaraam weeye waxaa kaloo xaaraan labaad ah qofku maaragtay inuu maal aanu lahayn intuu dhaco intuu sii qaato inuu haddana isku biineeyo waxyaabaha aynu ka sheekada qaadanay khatarta badan ah xaaladdu halkaa galo towbadda u keenaya markay bahasha yareed ku neefsato waxalla wax toobadoo meeshaa jiraa ma jiraan marka qarqarada waa markay naftu qofka dhuunta soo gaadho weeya wahiya biluuqa maaragta saasoo kale ilaa xaddi qarqara qofka hadduu gaadho toobadiisa lama aqbalayo masala hadduu qofku gaar yahay oo uu damco inuu islaamka ku soo noqdo laa yuqbalu minhu xaaladanoo kale waa tii fircoon oo kale weeye hadduu faasiq yahay uu doonaya inuu tooba keenan lama aqbalayo ina allaha yaqbalu towbata alcabdi maa lam yuqarqir ilaahay towbadda addoonka wuu aqbalaa intaanu addoonku jidaadin intaanu dhuu yeedhin waxa la xukuna xaaladaasoo kale ayaa la mid ah isagoo haftay badi qaadatay balaaya ku qaraxday xaaladda inuu macaasiiyo xunaa ku jiray kilaabyadu qaar bay ku gubanayaan dee muslimiin sheeganaya kilaabyada khamriga ayaa qaarkood ku gubanaya marka maaragtay xaaladaas oo kale wax toobad laydhaa jiraya ma jiraan waxay culimmada qaarkood ku daraan shardigan waa in ay tahay fawri fawrigu macnaha waa maxay xaaladdaa dembiga ku dhacday oo isla markiiba waa inaad ka toobad keento laakiin waa inaad dembiga dib u dhigan aanad odhan berrintaad ka toobad keeni doontaa ee iska sii umarta ka dhereg maanta xaaraanta ka sii dhereg waayo ma ogid inaad xaaraanta ka sii dhergi doonto iyo in kale iyo saacadaha amba laxadaadka aad xaaraanta cunayso inaad dhiman doonto warba uma haysidba culimada qaarkood shardi kale ku daraanoo waxay yidhaahdaan wayushtaradu an takuuna qabla alistisaal xaaladaa qofku uu baxayo waa inaanay ahayn bimacnaa dee maalan qofku dab baa qabsaday amba wuu gubtay amba dee wuu qararmay iyo wixii lamid waxaa kaloo shuruudaheeda ka mid a oo toobadda ilaahay aqbalaya qoraxdu intaanay ka soo noqonin galbeedka halkana iminka ay qabato ay innaga inagaga qarsoontay kulli midho intaanay ka qarsoomin ilaa iminka ilaahay wuxuu qadaray subxaana wa tacaala muddo inay sidan unu soconayso laakiin fil akhiir waxaa dhici doonta inay soo noqon doonto way soo noqonaysaa ilaahay baa amraya man taaba qabla an tadluca qabla an tadluca ashamsu min maqribiha taaba allahu calayh qoraxdu intaanay ka soo noqon ay halkay u dhici jirtay aba ku libri jirtay intaanay ka soo intaanay ka soo noqon ka hor ilaahay toobadda wuu aqbalaya laakiin halkay ku qarsoomi jirtay hadday ka soo noqoto dee toobadda lama aqbalayo marka qofka muslimkii waa inuu ku dadaalo towbata nasuuxa towbad wanaagsan waa inaad la timaado weliba mawsimkan khayrka lehee ramadaanta waa inaad ka faa'iidaysato ilaahay baa ina amray subxaana wa tacaala in badan inaynu toobad keenno ilaahay toobadda wuu jecel yahay waxaanu jecel yahay kuwa toobad keena walow annahum id dalamuu jaa'uuka faastakfaru allaha واstغفر لahm الرasuل لوجdوا اللaha تawاaبا رaحيiما marka qofka mslimku waa inuu dembigiisa اctiraaftu irto wey عسى الله أn yتuuba عalayه iن اllaha غفوr رaحيم إنma توbة عlى الlahi للذina yعmaluuna السuء بجahالة ثuma yتuubuuna min قaريب faأuلaئika أtuuب عalayهim وأna تwاaب رaحيم n qofku inuuse barheero maaha inuu xumaanta u barheero u qasta maaha nabiguna salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuu tirtirsiiye towbadda axaadiid fara badan oo aan tiro lahayn ayaa ku soo aroortay rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyh inuu inagu tirtirsiiyey amba inagu dhiirigeliyey inaynu la nimaadno towbadda waxaa warinaya saxaabiga cuqbat bni caamir radia allaahu canhu nin baa rasuulka u yimi sala allahu calayhi wasalam markaasaa wuxuu yihi rasuulka ilaahay oo waanu dembaabnaa dembigaa mana loo qoraya waa loo qorayaabaa rasuulku yidhi haddana ilaahay dembi dhaaf baanu weydiisanaa waanu ka toobadkeennaa mana loo qoraya haa waa laydin dembi dhaafaya waa laydin qoraya haddana qofkii wuu ku noqonaya waa loo qoraya haddana ilaahay buu dembi dhaaf weydiisanayaa haddana waa uu ka toobadkeenaya macnaa towbadda inuu alla ka aqbalayo aqbalidda ilaahay ka daali maayo ilaa adigu aad ka daasho walaa yamalu allaahu xataa tamalluu xadiid kale abi hurayra radia allahu canhu rasuulku wuxu uhi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi ina alcabda idaa adnaba khadi'atan nukitat fii qalbihi nuktatun sawdaa addoonku markuu dembaabo qalbigiisa waxaa ku dhacda bermadow qalbigu waa marada cad oo kale weyn waa mara cad oo saafi ah uu cad yahay marka alla markaa dembi la timaado dhibic madow amba bermadow baa ku dhacaysa haddaa dembigii qofka uu ka toobad keeno oo ilaahay dembi dhaaf weydiisto fain huwa nazaca wastakfara wataaba suqila qalbuhu qalbigiisi waa la soofaynaya daxalkii baa laga ridaya daxalkii qabsaday baa laga daadinaya wain caada siida fiiha haddiise dembigu uu dib ugu noqdo daxalkii baa ku sii badanaya uu daxalaysanaya xataa tacluu calaa qalbihi وهو الران تحلبا مركا فوليا وسوى الله سبحانه وتعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون أنا وحى قلوب تودي فولي أم بقريي أم بكد حليستي ذنوبت أي سميني ما كانوا يكسبون كسب قلب وحلوشي لو الدنبي مركا قلبي قود حليسني saahabeedda geeloo kale waxa u eg baa qalbigaagii fulaya markaasu madoobaanaya markaa qof aan qalbigiisi dhintay buu noqonaya markaa qofka muslimka ah waa inuu ogaado toobadda uu toobad keenayo toobadda uu toobad keenayo allah wuu ku farxaa subxaana wa tacaala xadiiska cabdillahi bn mascuud baa waasala lallaahu afraxu bitowbati alcabdi ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ugu farxaa addoonkiisu markuu u soo noqdo si aan ugu farxin addoon qof nin meel degay dhul bahgooye ah qarfo ah oo awr u raran yahay ambade wa macahu raaxilatuhu awr baa u raran dhulku marayaa waa lamadegaan lamadega weeye calayha طacaamuhu wa sharaabuh awrkiisii uu ku sitay sahayda ayaa maaragtay baxsaday cidla ayuu kaga carray deeta markuu quustay uu iska seexday geed cidlaa u isleeyahay halkanun dee ha kaaga kalwato oo ha kaaga baxdo ayaa wuxuu soo baraarugay kulaylkuna uu daran yahay haraa daranina uu hayo ow maa sha allah neefkiina uu ka quustay waxoogaa uu dhakoolay ayaa wuxuu soo baraarugay awrkii biyaha iyo baadka u siday oo dul taagan markaasaa farxad aawadeed halkuu ka odhan lahaa allaahumma anta rabbi ayaa intuu isweydhaafay baa wuxuu yidhi allaahumma anta cabdi ilaahay oo addoonkaygii baa tahay wa ana rabbuk waa farxadda aawadeed akhdaa bishiddati alfarax macnaa addoonkani uma badrheedhin ila ereyaduna waa gaalnimo uma badrheedhin laakiin farxadda aawadeed ayaa intuu iskala garan waayey buu ila indhuhun buu soo kala qaaday sidii riyo neefkiisiioo dul taagan ninkiislahaa cidlada ha kaaga baxdo markaasuu yidhi ilaahay oo addoonkaygii baa tahay aniguna rabbigaagii baan ahay sidaasi ka daran ayaa ilaahay addoonkiisa ugu farxaa markuu addoonku u noqdo rabbi xaggiisa ila markaad macaasida ku jirto ilaahay baad ka fogaatay subxaanah wa tacaala ilaahay baad ka fogaatay oo aad ka durugtay marka baaraka allaahu fiikum waa inaynu maaragtay ka faa'iidaysanno wakhtiga intaynu nool nahay iyo wakhtigan ilaahay baryada u aqbalo oo xilligan soomka waayo waxaad ogaataan qofka sooman wuxuu ka mid yahay saddexda qof ee ilaahay rasuulku sheegay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi inuu baryadooda aqbalo waa ka musaafirka ah iyo saa'imka ah xataa yuftir iyo maaragtay qofka madluumka ah intaba baryadooda ilaahay uu aqbalaya allana uga toobadkeen waxyaabihii macaasidu way qaybsantaa waxna qaad qofka dee waxba kama soo galaan waxna wuxuu is yidhahdaa malaa manfaca adduunyaha ku jirta labada waa inaad ka toobad keento waa inaad xumaanta iska daysad ka faa'iidaysato xilligan أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين وعد عباده الطائبين بالقبول والغفران وحذر عباده العاصين من التمادي في الذنوب مع الإسرار والصلاة والسلام على قدوتنا وحبيبنا محمد الذي يكثر من التوبة والاستغفار صلى الله عليه وسلم ومن تبع سنته إلى يوم الدين التوبة in qofku soo noqdo o ilaahay u toobad celiya subxaana wa tacaala macaasidana uu ka toobad keenaa waxaa ka dhasha raad wanaagsan raad wanaagsan iyo faa'iido fara badan buu addoonku ka helaya waxa ugu horreeyaad ka helaysaa waxa weeye ilaahay inuu addoonkiisa raalli ka noqdo raalli ahaanshaha ilaahay wax ka qiimo badanina ma jiro inuu ilaahay raalli ka noqdo wa rida allahi tacaala can ilcabdi wa xubbihi lah oo ilaahay wuu jeceliya subxaana wa tacaala kuwa toobad keena ina allaha يحب التوابين ويحب المتطهرين جعلانت إلهي بكوه لسه سبحانه وتعالى حتى لو توقد يسكتعي وحسكتعي توقدتها السناء أيتها خمر أيتها إيه وحلا منها طلبات فايدات كي لسه وحوية والولك يمرقنا oo dhan ayaa ilaahay kaaga kaxaynaya qalbigaaga ayaa noqonaya mid dabacsan oo jilicsan waayo qofka markuu dembi ku dhaco qalbigiisu ciriiri buu gelaya waa qof murugaysan oo balaaya ay ku jirto ayuu noqonaya ayib wuxuu addoonku ku helayaa ilaahay subxaana wa tacaala maqaamkaaga inuu kor u qaado maqaamkaaga inuu kor u qaado xataa markaad xumaanta samaynaysay dee hoos ba aad u dhacdi laakiin markaad toobad keento ilaahay kor buu kugu qaaday waxaan soo qaadan karaynaa saxaabigii maacis radia allahu canhu waa tii dhagaxa lagu dilay sinuu la yimi isagaa iskeenay markii la rajmiyey ee dhagaxa lagu dilay rasuulku muxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi laqad taaba tawbatan low qusimat bayna ummatin lawasicathum wuxuu toobad keenay towbad haddii loo qaybin lahaa ummad dhan wada gaari lahayd macnaha culayskeeda towbadaasi intay leeg tahay ayaad garanaysaa laqad taaba towbatan low qusimat calaa ummati bayna low qusimat bayna ummati haddii ummaddan loo qaybin lahaa lawasicathum ay lakafathum macnaa way ku fillaan lahayd waa markaa isagu sinuu ku dhacay haddana uu toobad keenay dhagaxbaaba lagu dilay towbadiisii baa rasuulku wuxuu tilmaamaya salawaatu ullahi wasalaamu caleyh inay ummadda faaidada laga helaya waxa weeye qalbigaaga dee in dunuubtii laga nadiifiyo oo qalbigaagu ra'ankii amba daxalkii in laga daadiyo waayo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyh innahu la yuqaanu calaa qalbii wa inii la astakfiru allaha fi lyowmi miata mara waa nebiyullaahi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh qalbigaygu waa ixtidaan haddana waxaan toobad keenaa oon ilaahay dembi dhaaf weydiistaa maalintii boqol jeer hadda waa nebiyullaahi moxamed oo dembigiisii hore iyo kii dambeba ilaahay dhaafay ma arkaysaa waxyaabaha toobadda lagu helo waxaa ka mid ah hadduu qofku toobad keena iyo ummad hadday toobad keentaba barakaat khayr fara badan baa la helayaa oo arlada ilaahay iyo addoommaduba ay helayaan barakaadka iyo khayraadka dhulka iyo inta deganiba way helayaan xataa makhluuqa inagula noole inaan arki karin amba inaga liita amba dee faraha badan aynu ognahay ayaa ka faa'iidaya walow ana ahla alqura aamanuu waataqow lafataxnaa calayhim barakaatin min asamaa ilahay wuxuu furayaa barakada samada ayuu furaya ee faa'iidada kaleo laga helaya waxa weeye dembiga aad samaysay macaasidii aad samaysay eed la timi ayaa ilaahay wuxuu kugu bedelayaa wanaag xasanaba ilahay waxba kuma aha xumaan baad samaysay xumaanta aad samaysay laftigeediibaa ilaahay wuxuu kuugu bedelayaa wanaag buu ka dhigaya markaad ka toobad keento waa min raxmat illaah toobad taa'ibiin buu alla aqbalaya wa yubadilu sayi'aati xasanaat laakiin qofku waa markuu ka run sheego toobadana adiga ay kaa dhab tahay weeyaan waaladiina laa yadcuuna maca allaahi ilaahan aakhar ilaahay adda cibaaduraxmaanka markuu ka hadlayay wuxuu lahaa waa kuwaana ilaahay mooye cid kale aan caabudin walaa yaqtuluuna nafsa alatii xarama allah ila bilxaq waa kuwa aan daadin dhiigga xaaraamta ah si xaq ah mooyaane mana la yaqaanaa waxa lagu daadin karo nafta ilaahay dilkeeda xarimay dhiiggeeda walaa yasnuun ee aan sinaysan waman yafcal dalika yalqa ahaama laakiin dunuubta qofka la yimaada ilaahay u sharig yeelay addoommada xaqdarre ku dila sinada la yimaadaa dunuub iyo citaabu la kulmi doona yudaacaf lahu alcadaabu yowma alqiyaama waa loo laalaabi doonaa baa ilahay leeya cadaabka maalinta qiyaamaha wayaklud fiihi muhaana ilaa man taaba ka isagu ka toobad keenaynta hataa waa shirkigii waa dilkii xaqdarrada ahaa waa zinadii ilaa man taaba wa aamana wa camila camalan saalixan faulaa'ika yubadilu llaahu sayi'aatihim xasanaatihim macnaa dunuubtooday sameeyeen sayi'aadkoodiiba wanaag ilaahay ugu bedelaya dhinaca kale u dhacaysa wa kaana allaahu kafuuran raxiima ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ahaa yahayna waa ilaaha dembi dhaafidda badan ee naxariista badan marka baaraka allahu fiikum wa fiina waa inaynu ku dadaalno inaynu toobad keenno macasida iyo dunuubtana inaynu iska ilaalinno اللهم اسقنا غيثا مخيثا هنيئا مريئا عاما صحا دبقا عاجلا غير رائع نافعا غير ضار اللهم إن بالعباد والبلاد من الجهد والضنك ما لا نشكو إلا إليك اللهم أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث والرحمة ilaahay muslimiinta inta bugta allah shaafiyo inta inaga codsatay inaynu ducayno iyo inta kaleba ilaahay ha shaafiyo ilaahay cudurka caafimaad ha ugu bedelo ilaahay inta dhibaataysan dhibaatada allah ka kor qaado ilaahay inta deynta cuslaysay rabbi ha ka fogeeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala inta dhibaato ku jirta iyo amni darro ilaahay amni ha ugu bedelo ilaahay subxaanahu wa tacaala islaamnimada ha inagu sugo allah toobadda allahayna waafajiyo intayni dhimatay allah u naxariisto innagana ha inooga daba naxariisto sala allahuma calaa muxamedin wcalaa aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin waaqim asalaam